iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afar iyo tobanaad ee matayos dhimashadii yooxanaa baabtiisaha waagaas taliye herodos ayaa warkii ciise maqlay oo wuxuu mididiinyadiisii ku yidhi kan waa yooxanaa baabtiisaha kuwii dhintay ayuu ka soo sare kacay sidaa darteed shuqulladan xoogga leh waa ku dhex jiraan oo shaqaynayaan waayo herodos baa yooxanaa qabtay oo intuu xidhay ayuu u xabbisay walaalkiis filibos naagtiisii herodiya aawadeed waayo yooxanaa wuxuu ku yidhi xalaalkuuma aha inaad haysatid oo goortuu doonay inuu dilo dadkii badnaa ayuu ka baqay maxaa yeelay waxay u haysteen sidii nebi oo kale goortii maalintii la xusuustay dhalashadii herodos timid gabadhii herodiya ayaa dadkii dhexdiisa ku cayaartay oo herodos ayay ka farxisay kolkaasuu dhaar ku ballanqaaday inuu siiyo wixii ay weyddiisataba iyadoo hooyadeed hore ula soo talisay ayay tidhi halkan xeero iigu soo sii madaxa yooxanaa baabtiisaha boqorkii waa calool xumaaday laakiin dhaarihiisii iyo kuwii la fadhiyey aawadood ayuu ku amray in la siiyo markaasuu cid diray oo yooxanaa xabsiga madaxa lagaga gooyey madaxiisiina waxaa lagu keenay xeero oo gabadhii la siiyey iyaduna hooyadeed bay u keentay markaasaa xertiisii timid oo meydkiisay qaadeen oo aaseen kolkaasay tageen oo ciise u warrameen waxaa cunto la siiyey shan kun oo nin ciise goortuu taas maqlay ayuu halkaas doonni kaga soo noqday oo meel cid la ah ayuu keligiis tegey dadkii badnaana goortay warkaas maqleen ayay magaalooyinka lug kaga soo raaceen goortuu degay ayuu dad badan arkay wuuna u naxariistay oo kuwoodii bukay ayuu bogsiiyey goortii maqribkii la gaadhay ayaa xertiisii u timid oo ku tidhi meesha waa cidlo wakhtigiina waa dhammaaday haddaba dadka dir si ay tuulooyinka u tagaan oo cunto u soo iibsadaan laakiin ciise wuxuu ku yidhi uma ay baahna inay tagaan idinku siiya waxay cunaan waxay ku yidhaahdeen halkan waxba kuma hayno shan kibsood iyo laba kalluun ma ahee markaasuu wuxuu ku yidhi halkan iigu keena kolkaasuu dadkii badnaa ku amray inay cawska ku fadhiistaan isaguna wuxuu qaaday shantii kibsood iyo labadii kalluun oo intuu cerka eegay ayuu barakadeeyey oo kibistii kala jijibiyey oo xertiisii siiyey xertiina dadkii badnaa bay siiyeen dhammaantood way wada cuneen oy ka dhergeen oo waxay soo gureen jajabkii hadhay oo laba-iyo toban dembiilood ka buuxa kuwii cunayna waxay ku dhowaayeen shan kun oo nin oo aan naagaha iyo carruurtu ku jirin ciise baa badda ku dul socday kolkiiba wuxuu xertiisii ku amray inay doonnida fuulaan oo ay hortiisa tagaan dhanka kale intuu dadkii badnaa dirayo goortuu dadkii badnaa diray ayuu keligiis buurta fuulay inuu ku tukado oo goortii maqribka la gaadhay keli ahaantiis ayuu halkaas joogay doonniduse durbo wax badan ayay dhulka ka fogaatay oo hirarku waa dhibeen waayo dabeesha ayaa ka gees ahayd wakhtiga gaarkii afaraad oo habeenka ayuu u yimid isagoo badda ku dul socda oo xertiisii goortay arkeen isagoo badda ku dul socda way naxeen oo waxay yidhaahdeen waa muuqasho oo baqdin bay la qayliyeen markiiba ciise waa la hadlay oo ku yidhi kalsoonaada waa aniga ee habaqina markaasaa butros u jawaabay oo ku yidhi sayidow haddaad tahay adiga igu amar inaan biyaha kuugu dul imaado wuxuu ku yidhi kaalay oo budros markuu doonnida ka degay ayuu biyaha ku dul socday inuu ciise u tago laakiin goortuu dabayshii arkay ayuu baqay oo markuu bilaabay inuu dego ayuu qayliyey oo ku yidhi sayidow ibadbaadi oo markiiba ciise gacantiisuu u taagay oo qabtay oo ku yidhi rumaysad yarayahow maxaad u shakiday oo markay doonnida fuuleen dabayshu waa joogsatay kuwii doonnida ku jirayna way caabudeen isaga oo waxay ku yidhaahdeen runtii waxaa tahay wiilka ilaah bogsiintii dadkii genesaret joogay oo markay gudbeen waxay yimaadeen dalka genesaret oo nimankii halkaas degganaa goortay garteen isaga waxay cid u direen dalkaas ku wareegsan oo dhan oo waxay u keeneen kuwo buka oo dhan oo waxay ka baryeen inay faraqa maradiisa keliya taabtaan oo kuwii taabtayna way bogsadeen